kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada ah barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magaciigu waa cabdiqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a guddiga dhaqaale aruurinta dibudhiska buundooyinka gobolka gedo oo bilaabay dhaqaale aruurinta lagu dhisayo buundada degmada baardheere gabdhaha ka shaqeeya guryaha ee loo yaqaano booyaasooyinka oo la kulma tacadiyo kala duwan kuwaas oo badankood ka dhaca gobolka hiiraan iyo hooyooyinka ku shaqaysta muruqmaalka ama xamaaliga ah magaalada muqdisho oo la kulmay dhibaatooyin caafimaad darro oo halis ah haddii aan ku bilaabo guddiga dhaqaale ururinta dibudhiska buundooyinka gobolka gedo ayaa bilaabay dhaqaale aruurinta lagu dhisayo buundada degmada baardheere ee gobolka gedo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada baardheere ayaa bilaabay inay si markaasi iskutashi ah u dhistaan buundada baardheere oo duntay dabayaaqada sanadkii hore kadib roob culus oo da-ay iyo fatahaadii uu saameeyey webiga jubba wariyaha soomah ee gobolka gado axmed cumar saalix oo ku sugan degmada baardheere ayaa warbixintan soo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa bilaabay in si isku tashi ay u dhistaan buundada baardheer oo duntay dabayaaqadii sanadkii hore kadib roobab culus oo da-ayay iyo fatahaado uu sameeyey webiga jubba waxayna durbamo bilaabeen ururinta lacag dhan hal milyan oo dollar taasi oo qayb ka noqon doonta dhaqaale lagu dhisayo buundooyinka baardheere iyo buurdhubo oo ay isku aruurinayaan qurba joogta ka soo jeeda gobolka gedo bilihii lasoo dhaafay dadka degan degmada baardheere ayaa lagu qiyaasay ilaa labaatan kun oo qoys iyadoo qoys kastaaba la saaray lacag dhan konton doolar qorshahani soconaya ayaa u muuqda midka keliya ee lagu dhisi doono buundooyinkan oo go-an muddo sagaal bilood ah dadkuna ay baahi weyn u qabaan sheekh cabdulaahi maxamed cismaan waa guddoomiyaha guddiga dibudhiska buundooyinka dumey ee gobolka gedo waxaan uu barnaamijka wadaagga soma uga warbixiyey ilaahi hadda wixii u qabsoomay
guddiga waxaa u qabsoomay shirkii koowaad oo maalintii isniinta ahayd la qabtay degmada baardheere lagu qabtay shirkaa waxaa lagu qaatay odayaashii iyo maamulkii iyo waxgaradkii magaalada in qaran ururintii la bilaabo oo iskutashi la sameeyo aad baana la isugu raacay barnaamijkaas qodobkii koowaad buu ahaa qodobkii labaad wuxuu ahaa waxaa la sameeyey guddiyo xaafadda xaafadaha loogu talagalay ayagina waa lala kulmay barnaamijkiina waa loo sharxay ayaguna way qaateen waxaa kaloo la sameeyey shaqaalihii lacagta qaadi lahaa oo goonooyinka iyo taleefanada loo dhiibi lahaa ayagana tababarkii waa la siiyey inay hawshii bilaabaan ayay tahay intaas waa inta hore insha allahu tacaalaa maanta ayaa xaafadihii howlgalko waxaa jiri doono la socod lala socdo oo guddiga xubno ka mida iyo shaqaalaha iyo xaafadaha horjoogayaashooda isla socon doonaan barnaamijkaas ayaa jiro xaafadaha waxaa loogu talagalay in laga qaado gurigiiba halkii qoysba laga qaado konton dollar oo hal mara ah sheekh cabdulaahi oo aan weydiinay qorshaha dhaqaale ururinta ma wuxuu ugu kooban yahay degmooyinka baardheer iyo buurdhow oo keliya qorshahaasi ma idinkugu jiraa in dhaqaale ururinta lagu daro degmooyin kale ee gobolka gedo ayaa waxa uu yidhi arrintaas waxaa weeyaan bilow bay u yihiin labada degmo oo dhibaatadu ka dhacday degmooyinkii kalena waa ku xigaan insha allahu tacaala gobolka guud ahaan qaaraankii waa laga rabaa buundadhiska buundooyinka ee lagu dhisi lahaa gobolada kalena waa laga rabaa oo dad baa loo diray ama iska xilqaami doona insha allahu tacaala dibadda lafteeda waa ku jirtaayoo qaran ururinta horeyna way u bilaabeen haddana inay sii wadaan wixii ay u urureyna ama ay la yimaadaan ama ay soo diraan ayaa laga rabaa dibaddana howlihiina saasay u socdaan
sidoo kale sacdiye sheekh maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada baardheere waxayna rajo wanaagsan ay ka muujisay qorshaha dhaqaale ururinta lagu dhisiyo buundada baardhere ee soconaya
runtii waxaan u aragnaa arrin weyn oo ummadda soomaaliyeed ama ummadda reer gedo gaar ahaan kaalin muhiim ugu jirto buundooyinka gobolka gedo degmada baardheere iyo degmada buurdhubo oo go-een midda luuqna ee xoogaha daandho weyn ay soo gaartay wallaahi waa buundooyinkii xaqiiqda markii laga hadlo lafdhabarta u ahaa gobolka nin walbo sida hadda magaalooyinka meeshay tekada iyo xeebaha ka leeyihiin annaga tekada waxaa noo ahaa buundooyinku marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer gado gaar ahaan degmada baardheer oo hadda aniga aan joogo maadaama dhaqdhaqaaqa uu bilowday qarashkii la bilaabay uu socdo aruurintiisa inta bixisana khayr allah siiyaan dhihi lahaa inta dhimana waxaan dhihi lahaa nin walow u diyaargaroow dhismaha buundada qarashka si fudud oo wanaagsan ku bixiyaan dhihi lahaa aad bayna u mahadsan yihiin kaalintay maalidowta ka galeen daafurkii waxaan rajaynayaa mar dhow in dhaqaalihii gobolka aan ka rajaynaynay daafurkiisii iyo dhaqaalihii baa soo xarooday waa soo dhammaystirmay iyadoo la leeyahay inaan ka qaybgalla aad baan uga hanweyna insha allah tacaala oo aan weydiinay dhibaatada dadka deegaanka ay ku qabeen muddada tobanka bilood ay dunsineed buundo la'aanta ee ka jirta deegaanka ayaa sheegtay in dhammaanba adeegyadii waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha ay saameyn ballaaran ku yeelatay muddadii ay gooneed buundada baadhere iyadoo sheegtayna in dhaqaalaha marka laga hadlayo lixdan boqolkiiba uu burburay waxaan dhihi karaa dhibaatooyinka kow waxbarashadiiba hoos u dhacday waxaan dareemi karnaa ilmaha way socon jireenoo afar labaatanka saac xitaa baska lagu dhoweyn jiray qaybo ka mid ah ilmaha sida hadda markabley meelaha fogfog dhigto hadda waxaa imaaday doomankii shidaalka ku shaqaynayay oo ayagana kaalintoodii ay dadweynihii iyo bulshadii u taagneed ay qabeen oon loo hadda loo istaagin oo la yidhi waa shitaal beeloon oo meela iskaga xiran marka waxaa dhacayso xilliyada hirka iyo roobabka u bilowdo buundooyin nafta raaskii ee halisgelinhaya oo mar walbaba hal yar oo iska soconayso oo hirka aana ku dhaqaaqi karin bay ilmaha ku socdaan marka kaalinta koowaad waxbarashada iyo caafimaadkii bay hoos u dhigtaan dhihi karaa dhaqaalihii degmada oo ku soo xaroonhayay oo mar walba lagu xisaabtamayeyna waxaan dhihi karaa boqolkiiba iyo lixdan baan dhihi karaa inuu hoos u dhacay axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baardheere mahadsaned axmed gabdhaha ka shaqeeya guryaha ee loo yaqaano booyaasooyinka ayaa la kulma tacadiyo kala duwan kuwaas oo badankood ka dhaca deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gabdhahan ayaa inta badan tacadiyada wax ay markaasi kala kulmaan qoysaska ay u shaqeeyaan qaarkood waa la aamusan yihiin halka qaarkood aysan haysanin cid ay markaasi u dacwoodaan shukri baryare oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa warbixintaa soo dirtay duruufaha nololeed ee haysta qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa kaliftay in gabdhaha yaryar ee kasoo jeeda qoysaskaasi ay noqdaan kuwo u shaqo taga meelo kala duwan kuwaas oo la kulmo xadgudubyo waaweyn oo aysan helin meel ay u dacwoodaan sidaasna ay kula noolaadaan dhibaatooyin aysan xamili karin gabdhaha yaryar ee caruurta ah ee da-doodu ay u dhexayso sideed ilaa iyo afariyo toban ayaa ah kuwa ugu badan ee xadgudubyada la kulma waxaana ay intooda badan ka shaqeeyaan guryaha qoysaska kale ee ladan dhaqaale ahaan waxaase qaar kamida guryahaas ay kala kulmaan dhibaatooyin u badan jirdil iyo in loo diro shaqooyin aysan qaban karin iyadoo aan la siineynin waqti nasiino ah oo ku filan farxiyo cali geedi da-deedu waa afar iyo toban jir ay qoyskeedu degan yihiin kaam ama xero barakacyaal waxay curad u tahay toddoba caruur ah aabahoodna waa uu geeriyooday si ay hooyadeed uga caawiso barbaarinta caruurtan ayay shaqaale ugu noqotay qoys kale bishii ayayna hooyadeed u diraan lacag dhan toddobaatan doolar farxiyo ayaa sheegtay in dhibaato badan ay u geysteen qoyskan ay u shaqaynaysay muddo saddex sano ah dhibka ugu badan ee ay u geysan jireen ayay ku sheegtay inuu ahaa jirdil daran oo maamada guriga ay u shaqaynaysay u geysan jirtay iyadoo lagu qasbayo qabashada shaqooyin adag oo aada u badan oo aysan ka bixi karin qof ka caawinaysana aysan jirin farxiyo ayaa tilmaamtay in qoyska ay adeegtada u ahayd oo ka koobnaa kow iyo toban qof ay cuntadooda saddexda waqti iyada karin jirtay dharkooda ayay sidoo kale gacanta ku dhaqi jirtay waxaana ay sheegtay in intaas jirdil loogu dari jiray
dhibaatooyin fara badan ay cadaysa ay geysteen waxaa waaya shaqo aan qaban karin qasab ku qabo lagu dhaho maxaa la dhahaa lacag badan ma aanan ku qaadanaynin waxaa waaya todobaatan doolar lee bashar ogsiinaa todobaatankaas doolar bisha qaadanaysa halaha rafaad kasoo maraysa wax walba ka daran dhibaatooyin fara badanaa soo qabanaya wax shaqaa aad qaban karinaa qaba lagu dhahaa kaa jirdil waa laga geystay maamadii cidis u joogta waxay ahayd maamo aad u dhib badan waxaawaas waxaadee labiyo tobankii kaa kicinaysaa habeenka saddex saac afar saaca seexane qoyskaas towni kow qofooday ka koobnaayeen dharkooda waa dhaqaysaa gacantaa ku dhaqee maxaa la dhahaa khasaalada ma qabaan cunto cunto badanaa loo karinaa subaxdii waxaa duweey afarkaa buburo ku dhowaad qaadaa karinee qureecaa karinee cashaa karinee irfaad badanaa meesha gurigaasi kusoo qabsaday hooyadii markaa u sheegay waxay dheheen meeshan dan anugu hayso qof aad yahay shaqaas ma qaban karo ilmaha kale way kaa yiriiriis yihiin wax ma qaban karaan shaqaas adig qabo gabdhahan yaryar ee adeegtooyinka u ah qoysaska kale ayaa tiro ahaan aada u badan marka ay dhibaatooyin la kulmaana ma helaan wax cadaalad ah ma jirto maxkamad ay u dacwoodaan hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa caruurta iyo haweenka ayaa iyagana aada ay u yartahay kaalintooda ku aadan yareynta ama wax ka qabashada gabdhahan la kulma dhibaatooyinka kala duwan xaawo axmed maxamed oo kamid ah haweenka ka shaqeeya arrimaha xuquuqda haweenka iyo caruurta ayaa sheegtay in ay arintan tahay mid jirta tirada gabdhaha ay haysatana ay sanad walba sii kordhayso xaawo ayaa sheegtay in ka haween ahaan ay hay-adaha ay qusayso wax ka qabashada arintan la kaashadaan markay ogaadaan gabdhaha dhibaatooyinkan loo geysto ama ay haystaan waxaa jira gabdho yaryar oo ama agoona ama rajo ah oo cido shaqaalo looga dhigo cidahaas ay kala kulmaan tacadi aada u weyn ayagoona helin waxbarasho ayagoona helin xuquuqda ay u baahnaayeen sida ayagoo laga taxadiro caafimaadkooda sida dadaallo kale oo loo sameeyo farxadaha caruuraha kale ay helaan intaba ma helaan ayagoo sidaas haddana waxaa loogu soo daraa tacadi aada u weyn oo loolama dhaqmo sidii ciyaalkii loolama dhaqmo sida dadka waaweynna loola dhaqmaa shaqo ayna awoodin oo karaankooda ahayn oo aysan qaban karina loo diraayaa waxaa loo geystaa jirdil dhibaatooyin badan ay kala kulmaan qoysaska u shaqaynayaan waa jiraan gabdho markay cidaha in badan la joogaan la kufsado ama wiilashii cidda ay dhaleen ama dad kaleba ay kufsadaan laga yaabay inay qarsato gabadhi iyadoo yar oo dhibaato damage soo gaaro xag maskixiyeena xag jireenba dhibaatadaas oo ay la korto ay la noolaato weligeed ayada waxay dhashay xitaa dhibaatada ay sii saamayso waxaa loo baahan yahay inay wax ka qabato arrintaas ama ay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqla insaanka ka haween ahaan marka arrintaasoo kale aan aragno ama aniga aan arko waxaan la kaashanaa hay-adaha ku shaqada leh sidii uun gacan looga geysan lahaa arrintaas dhacday hadday caafimaad tahay iyo hadday daryeel kale tahayba iyadoo weliba ay ka gaabiyeen maamulka dawliga iyo hay-adaha ku shaqada leh xuquuqul insaanka waxaan kula talin lahaa in il gaara loo fiiriyo lagu fiiriyo dadkaas oo kale ama caruurtaas tacadiga la kulanta mar walba ha u sii darnaadaana gabdhaha yaryar ee cidaha u shaqeeya
markaana dhegaystayaal hooyinka ku shaqaysta muruqmaalka maaliga magaalada muqdisho ayaa la kulmay dhibaatooyin caafimaad darro oo halis ah haweenkan oo hooyooyin u badan ayaa ka xamaasha meelo badan oo ku yaala caasimadda waxaana dhibaatooyin caafimaad darro ay la kulmaan marka ay qaadaan waxyaabo ka tan weyn ah mana heestaan dhaqaala markaasi ay isku daaweeyaan taasoo keenta inay guryaha iska joogaan xanuun darteed islamarkaana ay awoodi waayaan in caruurtooda ay u shaqaystaan mahad cabdi xasan oo ku sugan muqdisho ayaa warbixintaa ka diyaariyey hoyooyin badan ayaa doorbiday in ay xamaalka ay ku shaqaystaan taasoo mararka qaar ay kala kulmayaan dhibaato caafimaad daro oo ay sababtay culayska ay qaadayaan oo ah mid xaalad halisaa keeni kara haweenkan ayaa keli ku ah xamaalka carruurtooda oo hooyooyinka ay u soo raadiyaan nolol maalmeedka guriga mana jiraan ilo dhaqaale oo kale ay wax ka soo saartaan iyagoo mararka qaar ay kala kulmaan xaalada caafimaad oo halis ah hooyo faadumo cali waxay ka mid tahay haweenka ku shaqaysta xamaalka iyadoo maalin walba aada suuqa bakaaraha waxayna qaadaa ama ay xamaashaa alaab ay iibsadaan dadka u soo dukaamaysa taga suuqa bakaaraha iyagoo u geenaya meel ay ka heli karaan gaadiidka nuucyadiisa kala duwan hooyo faadumo ayaa waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ku nool duleedka muqdisho iyadoo masruufkeeda ka raastaa xamaalka waxayna ku dibirtaa lacagaha ay xamaalka ay ka soo heshay nolosha qoyskeeda hooyo faadumo waa hooyo haysta saddex carruur ah iyadoo ka soo barakacday gobolka shabeellada hoose gaaraan qoryooley halkaasoo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo waxay barnaamijka wadaagga sooma u sheegtay in halkii lowr ay ku qaado lacag dhan labiiyo toban kun oo shilin soomaali taasoo aan u qalmin waxa ay qaadayaan culayska ay qaadayso ayay sheegtay in ay dareento mararka qaar xanuuno daran ayna weli ay joojin in ay ku shaqayso xamaalka janaalaa kasoo barka shan caruur baa ii joogta aabbooda oo dhinta awoomo anaa kursada bulshada xaaladaha waa shaqaystaa masaakiinoo shaqaysataa waa culayska waa qaadaa sida culayska oo badan dhuxushii oo kale waxyaabo ka culays dad sardega dabaqataa waa koraa waxbarasho maya lacag ku barsaa ma haystaan waxay dab ku shadaan bisa una adiyaa intaas baan u fadlan toban kunna wax badan kuma qaado si joogtaa ma helo maalin waalaa maalin ma helo culays badan aan dareemaa xagga dhabarka baa culayska dareemaa sidoo kale dhabarka xanuun baan dareemaa feeruhu kale cilaha qaarkood waa qufacaa habeenkii kale ma jirto hooye maymuun culusow iyadoona waxay ka mid tahay habeenka maalin walba aadaa suuqyada muqdisho si ay u soo hesho masruufka reerkeeda iyadoo marar qaar ay soo wacayaan qaar ka mid ah macaamiisheeda iyagoo u sheegaya inay u hayaan shaqooyin inta aysan ka soo bixin gurigeeda si ay kaga faa'iidayso fursaddaasi lacagaha ay ka hesho ma dhaafsiisana biilka carruurteeda mana jiraan carruur u aada goob waxbarasho taasoo keentay inaysan u awoodin lacagaha waxbarashada hooye maymuun ayaa haysta afar carruur ah oo aabbahoodu geeriyooday waxayna ka soo barakacday shabeellada dhexe gaar ahaan janaale oo ay ka dhaceen colaad beeleedyo waxay sidoo kale barnaamijka wadaagga u sheegtay in sidoo kale ay ka shaqayso dhaqidda marar qaar maadaama maalin kasta aan la helayn xamaalka waxyaalaha dhuxul waa xamaalnaa iyo waxaan ku radhabna waa dhaqnaa dhibaatadaasaan ku jirnaa waxna helana maba kasoo helna qof walbo laxay ku siiya qof shan doolaray ku siihe feerjeex aadiya waaye dhibaatoo dhin badanaan haysto suuqbacaad iyo dhankaas meel walba meesha lagaa wacda shabeellada dhaxandhaxdeeda le waxaan kasoo barakacna jawr daruufada waxaa waaye dhibaataa nagu qabato meesha beeraha biyaa galeen iyo meesha waa joogi weyne waa kasoo tagna muga xamaraa iska xaxamaalanaa muga haa caruur waxaa ii jooda shan ruuxaa ii jooda nabar xanuunaan dareemaa haa dhibaatoodhin badanaan dareemaa cisbitaal lacagaa ku taga maba hayste qaar ka mid ah dhakhaatiirta muqdisho ayaa waxay sheegeen in dhibaato caafimaad ay kala kulmi karaan culayska ay qaadayaan haweenka ku shaqeeya xamaalka dhakhaatiirta ayaa sheegay in ay mararka qaar ay ka dhalan karaan khatar caafimaad oo ay sababi karto in ay ku dhacaan xanuuno sida tiibiyada oo sababi karta culayska ay qaadayaan iyagoo bulshada ka wacyigeliyey in culayskaas zaa'idka uu keeni karo dhibaato caafimaadda mahadsanid mahad intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tagayaa su-aasha toddobaadko ah sidee looga hortegi karaa tacadiyada ay kala kulmaan qoysaska ay u shaqeeyaan gabdhaha loo yaqaano boyaasaha nala wadaag aragtida aada dhegaystay adiga oo la soo xidhiiraya taleefoonada idaacadan mahadsanidin